إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده ويقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا عشرك ميك بالله وضع آية التضبات أو من سورة النساء إنك مدة aayadda sharkaniga bilowda way ka mid taa aayado oo dhaxalka ka hadalow suuradana wayba ilaahay naga sheego doona dhowr aayadood oo dhaxalka taabadaayan wa aayadda koowaad tanu wayba ka hadalaase hn dhaxalka guud ahaan magid ibilaanba iniyo weeldhadaayan way laakiin lamba dheed isu weeldhada fadhiyee mataabadaas ini magid ibilaan langyar ilan wiin ini dhaxalka weeldhadaayan saasa maaragtay sheegasa aayadan maaragtay bacdi yemayninka ay doontay aayad oo ka hadalaas yusiikumullahu yana dhaxalkalay taabadaas mayba taabado doontay h asal iyo farac owlaad i waalidkii walan dhahalaayan aayaddaas aayadka higtiyaana wala kuma lerayana wayba taabadaase zawjeen lamada isdhabaan dhaxal jawaa ka hadalaas aayad oonku damboyta maaragtay ama aayadoo suuradda onku damboyta kamid ayana wayba taabadaase dadka xawaashida ee gaararka walaanyoga isii walan dhahala fadeen wa marka qaala tacaala ilaahay way bareeyeen lirijaali ragi wayba anse u nahaaday nasiibun dheef iyo qeyba layin mimaa tarakal waalidaani aaday aawka walika tabeen wal aqrabuuna qaraabada oo almutawafuuna la oobsaday walika tabeen walaki layin dadka megelka ewa waayahay rijaalaasay marka owlaadi adag dhalahi haadeen ama dadka oo qaraabada ahi haadeen walinisaa-i naagoyoona way ballayinna nasiibun qeybalayin mimaa tarakal waalidaani hay a walay ka tabaano oo dhaxaltooye eh iyo wal aqrabuuna qaraabadii walay ka tabaan wa macnaa gabirtii walaalje walay ka tabayaan wala kalatuwa weli mimaa qalla minhu maalka wali kamid aho wali yar eh ama ow katuro wali badan lanka hoolo badana dhaafay ama hoolo yaro dhaafay dhaxala la fileewa nasiiban xaaluu saadi nasiib qeyb nasiibkaasoo mafruudan oona la qadaray nazala raddan limaa kaana calayhi aljaahiliya min cadami tawriiti annisaa wasibyaani nimanka jaahilida way qabeena bilaanto iyo owlaadi yaryar dhaxal maalsiya saasa qabeen hadda walsaasan dhadhow hadaba daaradan walka dareeme masalan bilaan oo kale hadda guru sar ee aawshe dhaafi owlaadi megelkeele iniyoo lay qaadadanga fadaan iyo gibirti walanka weeldhan dadka baadiriyoon xoolo dhagatade geel oo kale ini bilaanto wallanka siina saasa hanun fadaaya hen dhulka adablaaga oo kale beerta oo adablaaga e ini bilaanto wallanka siin ada mindheerkaala kiiwahdii layle ayaa mindheer jelakawanaya suna mayla fadaadina dhuurogaala kiiwahdii leer mal fadaane marka taas waljar mee waliley bilaanto walalate magalkana walanba wal ilaahaysi nasiiba mafruuda wal qadira way kulli quraankana sheega doona weliba jaahili meeraana lambariyay hoolagun hooba laha weerara inti gaashan igamuun qaadada indifaac u korna gaalay la dhacay hanfuj ii korna dhahal malsiyawa eraaya lan gaashan qaad eh oo degaa lama korlay dhahal lewa eraaya masalan haddii lasii unubun ama bilaamaytun haddii walasii la dhaw hafujiisa u kortay maya seelansiya wa eraayo qaacidadiyo taas ahayd marka walaas waljaram ee waliley lirijaali raga mayleyna nasiibun qeyba leyin mimaa tarakal waalidaani walaqrabuuna qaraabadii iyo waalidiintii walay ka tabeen walaka leyin magirka dhahale walinisaai kadalika ayaana bilaantayana saasu nasiibunga leyin mimaa tarakal waalidaani walaqrabuuna qaraabadii iyo waalidiin walay ka tabeen bilaantayona walaka leyin way awshe dhahalaas aadiya dhahalaas walaalshe dhahalaas maana mimaa qalla minhu weliba wali yaraad ee walka leyin wali yara dhaafilanka baasi yar ama hoolo yara dhaafi wala kaleta gibirta maay hahawnu megelka walaaba walyar anu megelka ele qaadaani adahe hartagaa horandeer maya wala kalatiya ama uu kasuro wari badan aawki maal badan ha dhaafilan dhaqaale leehay wallay kalata weli nasiiba mafruulan irin wal dhidirimu haddana wala wal qoondayso sidiyeeda waidaa xadara alqismata qeybtii oo lilmiiraaxi dhaxalka maalintii la hidaayay haddii kooyan ululqurba dad qaraabe eh oo miman laa yarisu dhaxaltooyadu walanka la hayno haddii gemiilo kooyaan walyataama owon haddii ha xaadiran walmasaakiinu danyar haddii ha xaadiran farzuquuhum minhu maalka hijay shee-an walkisiya way qabla alqisma intii linhidnuwa deelankii aw hibil haaya walgoroday maalqabeen ahaay dhamaday keeka dhaxaltooyadiis la qeebayahaye walba xaafada ka jari masaakin emey la kooyo ama dadkii qaraabo dheer hayno dhaxalkuna walanka la hayna in lankii awlaadiis baa dhaxalo hay lankele dhaxalkii walmakale ogda laakiin qaraabadii uyoona kooyen walaago galanta laka saara intii linhidna baylileehad walaama hataa awlaad yarnaad wala kiliyina isinhe waaba kooytana iyo arkaayiba leteen inta bahasurinteena haang maaragtay biiwaraab ee horanqaadaa bahaaliley waa la siiya maanaa waquuluu lahum anqare weliba qaraabadaasay meelo kooyaan idaa kaana alwarifatu sigaaran awlaado waldhaxlaas haddii yar yaryiin qowlan macruufan hadal fayla anqera waay oo bian tactadiruu ilayhim inaysan cudur daarataan waay oo mayliley annakum laa tamlikuuna wahadan walaan akhyaarley keena hoolan una milihiini wa annahu lisigaarin awlaadun yaryaraan le laakiin waaba kooyteena madokistan biiwaraab eh isigna horanqaada qalada geeka eh saasa leera lili wayba lare aayadun wal nasakhi imal nasakhna lili hee malka dhagamaayo hadda may daari dadka fududaysideen maahane ilaa hadda jarta aayadun tange dadi geega dhahaltooyi la qeebayow dad qaraabe eh ama masaakin eh oo loga meelo kooyan ini walla kasi ilaa alaana jirto walla nasakhimale rii dadka ku fududaysideen adhiliya aayada waidaa xadara alqismata miilad dhaxalka laga qeebayow haddii ha xaadiraano ulul qurba dad qaraabe eh oo dhaxalkana walanka lahayn qaraabo koraadhe maana walyataama owlaad ogoon eh haddii meelo kooyaan walmasaakiinu dad danyar eh haddii meelaha xaadiraan farzuquuhum minhu dhahalka walkis hoola la qeebyahay inti lin qeebin wiliba iska jaraan wal siiye wal biwaraab ay sii maana waquuluu lahum anqerad qowlan macruufan hadal wanaagsan hoolaan shirkilikeeya ama doodahan isina qaadada oo kale era way walyaksha aladiina dadkihi obsiden low tarakuu haddiiyo katabow nagdaan min khalfihim reedu hijeeba durriyatan owlaad oo dicaafan tabar daron yaryar haddiiyo katabow nagdanba khaafuu calayhim owlaadiyo un obsado fadeenoo addiyaaca hallaawis unka obsado fadeen haan yoo ahi obsadeen calal yataama owlaado ogoonta aw maanaada haddi geeka noola ogda lankii deriska haayna dhamidi owlaad ogoon ewa dhaafay raybalakile owlaada soo deriska ee ogoonta eh indanqoelkile in obseelkile haddii adiiba geeka aad hasakaraad owlaadita aad ka tabow nagata mugmurugaaso inteeda naftalkinga qaanade laakiin sakaraad adete owlaada ini hallaawto mugmurugaaso sidaas oo kale nehaagna waaba ilaahay wenjeyba kadhee aawsho dhimaday kawargaba lakiley daryeela lakiley sad haanka badanka obsadaas inay dayaca oo hallaawsiyo ka dhiyaan way falyattaqullaaha ilaahay ku obsadeen way dadka oo ha sakaraadeen ama dadka oo maaragtay owlaado arantiyoo haay ilaahay ku obsadeen owlaadahin maaragtay daryeeleen way walyaquuluu hi ereen qowlan sadiidan hadal oo sawaab eh lanka sakaraadkee dhimadoohay yamay karaya saaxiibo inaad loga ena walaalo ena hena baadamoodka owlaadun adikii oga waayahay dhe hadal fayla ballanqaad fayla kagaada laka leeyay weliba lanka haddiisu howlagidon sadaqaayohay intiisu fiaway biwalma dhiibanee markiisu ha sakaraadya mayliya gurigiisa isahay inta kawa gafi beertiisi isahaytay saweeri baabuurkiisahay or suga letaniaw sug walsuliska badan malkin ogola holaamu masaakiintun ogoontunga lawareegayaan yaa lee hoolajiya red owlaadunga faqiirnimaka dhaafta fado haytee aw hebel raallahaw dheh hadal faylala hadala la tilay walyaquuluu qowlan sadiida hadal oo sawaabe bian yamurahu an yatasadaqa biduuni ulusi weli uluska yar dhiibinaad ertoy may weli walaan owlaadun ogoontu maaragtay ibrinbid hel may ka daaray ee tartiib in la hadal weliba walyaksha aladiina dadkii obslen low tarakuu haddiiyo katabow nagadan lahayno min khalfihim reedgiyo hijoobi durriyatan dicaafan owlaato taagdaran miska roonte eh aantegadootayhaani le eraay eh khaafuu calayhim iyo kordyo un obsadaayanba ee obsado lahaayeen masaakiintungna hidar yeeleen way فليتقوا الله إلهيه كأبسدان وليقولوا قولا سديدا لنك السكرات كي هذا الصواب هين إرم معناه يبلو هالدولة دي بلو أني يبده دولة كلي ما يحول بيهوب ديبا إنه هولا سنوال ومساكن تنهم أبا أنبرت إن فقر تتاي يبلو سوك دولة كلي وليقولوا قولا سديدا إن الذين تتكي يأكلون آمين أموال اليتامى أوانته هولا جدتكي آمين ظلما aamow oo dulmo ee gardare wa aamow oo may jira dulmo mahayna jir masalan faqiir ee taaydi hadaba hamarne awlaadi hoola joona adig garanta kahayd beecshiriin kahayd ama hoolo nool aan dhaqaala yahayd ama beerti adi inta abu hayd hoolagi agoonta adi hayd adiina faqiira et hooba awlaadin hoola oo man isteen hamaalidaad erte hoolagi awlaadi tirtir maayan dhumaayan markaas may kalete ujratu camala kalete jornaataga gee goobad ha shaqayto lanko aadiyadan shaqayto walaada qaadada fadhiya hoola yow e kale taa dulman ma eh laakiin ad oo maaragtay hoolo haysid owlaadin hoolaja walba ininka baahnayna yaa hoolagina adag xanaanayaasa iyo hoolagi aamownagati man baahnidi waman kaana ghaniyan falyastacfif way maalqabeenayta naftaada dhirganta owlaado hoolaja isku dhaafa la kari siyaaka aamownagati maya unugii wal shaqe adan hayta male bilaa sabab hoolajii ad aanta han yoo emeeray inamaa yaakuluuna aamayaana fii butuunihim ololayaasho dhatiya naarag naaraka aamahaya unagun xoolaji haddaad aamahayto beri suugaysan kuweeldhay hofadaas soorgeli maaratay soorgeley oo marag laka daray caano le kuweeldhay ho adafadaas laakiin walaad aamahayta naaro waa lakiliye maaratay hinguro aadiya ma eh wasayaslowna wayba gala doonaan waana ku gubidaayana سعيرا نار او ايد انهراسو لري سعيرا نارا شديدة نار ايد انهراسو يحترقون فيها يوكو قبدايا يقلد دونا اغوانتم مال جددك اموا معنى اغوانتم مال جددك اموا نار تقلاين لكي لي ايد ميك الا يتي ظلما لكاري قردر او بنان ادك امايتو شقيها قبضي مئراس wal adag geekada awlaadun oda nacfe ada hansuubide ada hoolaj ood inkaseedasamalle meel banaan e waka aamoy dulmanka meel banaan e ka aamoy sid mayba ogaadase inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara walaya ololada galladahayanba naaru jahnamuuliki naara aamohaya hadde naar mee bari suugaysinba aamahaya lankun ama soor marag le aamahaya naaru maylin le liannahu ya-uulu ilayhaawa inta kiinwadan walaan wad aamahaysa naar maka jeyi doonana naarti naftii aamoytada maanaajasaas wasayaslowna wayba ku gubidi doonana dadka ogoonto maalje baylaka aamayaan saciiran naar id unhuraasuwa yuusikum allaahu ilaahay wayba siin dardaaramay fii owlaadikum fii shani owlaadikum owlaadin arantiye iyo ilaahay siin dardaaramay bimaa yudkaru walaa aayadahnin wedo ama suuradunla ninka sheega doon ani owlaadi maymlea isan maka nahaasanga lilii awlaado nacfuje dhibja i dheefte mashal gortaan ilaahay asinkanahu badanna adagi waalidka haya walkin dardaarime lakiliy awlaado maslahadi ama gorto wala lakin sheegay lakiliy waxaa ku fiiri marka awlaadi sii dhaxalka leensiya lidakari kan lab oo minhum awlaado kamid a maylia mithlu xadil unfayayni lama bilahmood nasiib yo oo kale leyo masalan laga dhimidi mayka tabi quriiko ilama gabrooda dhaafe hoolabi mayla kaweele la meelo jin-aa la kaweele meelo quriika la siiya meelona lamada gabdhooda la siiya manaa usiilin badiya sababtan adiiba daraya ma korto gabroogun hoolabi awka wal malkoo siyawtile la diidaha ma hortiyo way boo-anti harta kaweele dhadaas wilijee haaya walaalshe ama waalidse hooba harti lagu reegona haddana hartabaa masruuf iyo walaaj ee lagu reegay kanna usuna wayba waa habarguursadoo la kafadee gabro wali aawshay ka dhimiday gabre oon aawshay dhaafay usi haayow kafadaaya habartiisulakooy ayaalkii walaydhan usii nafaqadii usii saaranta gabirtun macnaha yaaya useeta dhahaltame hoolay shalgoosleen haddana usii haayo usii galanta kasii haayo sin macnaha maadaama usa darashjii badanye inisu walaa lanfaahi wale tan markaan maylelin diidahay hoolagi awka wal makilihiidi tilaylin diidahay maaye mar kastaba walhay garash iyo walhay miila saaranye waalida saaranye wili saaranye may haddana harti in wareegu hay rid intii la dhadee fadireed galanta halan saaro ilay maanaya waayay lidakari kan magilka mayliya mithlu hadil unthayayni lama gabdhood waliqdaadada fadeen lanku magil ee qaadadeewa kow walahunna thuluthaani labada gabdhood way balleeyeen fain kaanad waaxidan hadhe falaha thuluth walahu thuluthaani macnaha lanqa dhimidi mayba katabay kuri i gibirleyba dhaafi hoola maylanka weelayihin sidimeeloda laka weelaa lama kuri ka qaaday halloona iyaa qaadaa macnaha saas kow langa dhimidi kuri kooleyba dhaafi migil eh hal qof migil ee roga aawshee dhimadi usi roga haazal maala waa dhonkoolag aawje migila ogada walaaji ha kuusadeele walma ka fakado riid iilan oo casabeenti koy koob maka dhammow hadee walays walaalnimo ansii gaarsheewo may dhahan lahaan walaaji usuule usii ha koobade ay bilaan hooba yeela dhaafa fiiri mar wala dhaafas wala dhangu arubsadu korto beentiyo fain kunna haddii ooyin bilaanti nisaan haween gabdha haddii ooyin faqad migil milajar bilaan bes eh gabdhoogaasoo fowqa sanatayni lama ika badan lama gabdhood ika sii badan ilaa toban gabdhood labaatan gabdhood oo kale falahunna way leeyna sulusaa maa taraka miidka wali katabi sida meel kuwaali lama meelooda leeyin sulusa dhaafayn casabayn dhaafayn ana laga dhimidi way dhaafay lama gabdhooda dhaafay migal mala jaroodiya lama gabdhood leeyo hawlaga sida meelooda la kuwaala lama meelood yoo qaadayn meelona casaba lambiyo man casabay waayahay wain kaanad waaxidatan dhehe marka tan laka tabay oo waldhaha loo hayta gibir haliintu haddii atee falaha nisfu hoolagii nisyooled laga dhamida gibirtooley dhaafay hoolagii isu dhaafi tarakidii lama meelooda lakuwale meelo gibirta qaadas meelo kalena asaba aan talinbi yani makoobo kortiya hoola awdya dhaafi makoobo korta beentiya wala dhaafas hoo badato wallay dhaafas haliintu hoyta wallay dhaafas laakiin migil hoo miilaha gala walmal ama baadiyey wain kaanad waaxidatan haddii haliinto etatan la dhaafay oo la dhahloo hayta gibir haliinto haddii ete falaha nisfu walad maalkii aawshe dhaafi nisalata kow yacni awlaadi horta sa walan dhahlaayaan asleenka aaday aawkana si walan dhahlaayaan fiiri wali abaweyhi miidka aadis iyo aawshi way baleeyeen كبدلوا لكل واحد كلا أرغو منهما لما ديو كمد ميليا السدس سدس اللي مما ترك ميت ولك تغي عماو إن كان له ولد ميت كهديس النوك انسوغنا النوك اس مقل هذا أما بلان هذا وقد مدي آدسي أوشي روغا النوك سدري نروغا حولك ليالك ولا ليالك دسا والله قال أوك سياس والله كلها قال آدى سياس maalin lamaadiyo bahal sidus le marsiod miska darsana lamaade wal miska eeranka kashal bahaya bal fiiri aayadda maartay wali abaweey aadi aawku maylayina asidusu ma erna aayad markii saas darti ka daba nagatay maartay likulli waahidin alla kari mal iska daraw lam maartay saanje walaaji kublinka siya kallaarago minhuma aadi aawku kamid ee gudunij iyo maylan see asidusu dogan wayla kaaba inay bahayar iyo walka hariirto ogdaa walaagin hoob wala iska dari leer dogaalka waa is dilaayana os walaaji hoob qaada bahayartan la boofaday ogda khir sidis iyo gooni lense ay dogayeen walaaja gooni lense mal iska daraawba sidii oo haddii unog meelo roogaad adii unoga kin roog aaday awka lama sidisa la siiyo ko unog mu roog marka sahlo weere laga dhimidi aadidii aw dhilay bu roogaa fa in lam yakun low lilmayti meydka haddii la hayna waladun unog inin sugnayna waladulwaladna lamida walaad dhalay walaad sii dhalagna maruugan walaad dhalay male walaad dhalay walaad sii dhalagna maruugan oo waritahu abawaahu aadisi aawshayna dhaxalaayaan fali ummihi aada maylata athuluthu thulutha latuway walbaaqi lilabi wala kala doga iska beradalik macnaha awlahaad makin roogda aaday aaw kaa roogan maaragtay dhaxalkii ka marka sidimeelooda la kawelaa hal meel ayuu qaadadaas maa heri lama doga iska laabadee walaaye fain kaana lahu ikhwatun haddii miidka walaanyo leey waluse dhalima roogan may roogan aadii ahawkii roogan walaanyo jeyni roogan fali ummihi aada way ballataa asudusu walad hoodhii walaal hooban roona maalja badanaay saddex meel meeloo haaye walaanyoon haddan taha safana rid aawdhoon inta roogay aw kinturogona bentiyo anta mahaka dhawaado korana yo nila dhaladile marana awideyba anta fedhe ani dhali balia nogey ani dhali ila dhaladi ahya dhowlamaadiyo meelka dogdiya deenadaaya mar nuun walan helahayna dogdugnugeek intung maal e qaadadahayta oo kale taas oo ya ulaadi oo arata iliyo likijibiyo daraadiye dogdi walaaj e wal yaraay liki hoydii meeli sidikimel meelo ya qaadaasi limeela laka were limeel meelo qaadaas meha heri shan ulood dog le jaabka kashibada red awlaadung way balare awlaad baasalare awlaadung liki yoogino walma qaadadahayaan dogdeyno walaaje xag iroohaya ya wayba awlaad qaabdorangalere awlaad fayna meha waayahay walaashea lilikhwati liki walaayoge waliyoolayin male way khasiis way awlaad fayna me dogdeyno waa ku xaq iran yoon walma leh sababta way wayba lankun dhimidi aawjay barooge aawki dhali barooge yo intaan kugudubaan ad ila dhaladile meerafane awdey baan turooge ani dhali bakile oo megel eba anta keenfadhiya aadalay hooqayna walaanyo ha dargala fadan dogdiya garunja intu tibkile bas liya laka dhiga sudus dogdan la siye wal baaqi lil abi wala kalena doga jaabjay kashule baayartis meelil seedo wala shay'a lil ikhwa wala wal malawa dogdilay dulmiyan yoon wal maqaad duhayan waayay min bacdi wasiyati min bacdi tanfiidi wasiya armagun oo dhan wayba marki dardaarin lu fuliyo way dardaarinkaasoo u c b ha lanka miidka ee dardaarimay furiskii markii la dhiib aw daynin ow qabaa'i daynin calayhi deen oo miidka korjay haatay markii la gudo kabacdu lakii dhahaltooyadan markii oo deynta la gudo oo dardaarinkii la furiye weli heri walaalaka shalbahaa maartay la dhahaltama way aabaa'ukum dadow aawateedin iwa abnaa'ukum koryeteen laa tadruuna isin ma oshiidin laki ayuhum koodii aqrabu dhawaan badan lakum isin nafcan walsiin tarow hoo isin lasiinka toosii aawka ay owlaada wal anhedlakeer adaka wareersalakale aawkii ana dhaliya eraase unugay ana dhaliya eraase si walweelaas ma oshiida lakileada rid adeeba maykiin dhiibni taleeda iyo qeybti ilaahay aniba qeebiya keeri isin aada aawka iyo waa owlaadaa ama waalidiinta iyo owlaadaa keewalsiin taraw ma oshiidin inti ku wareero fadeemada dhuurisiinka dhiifadi walaagi aniba qeebi silay halku fulyeeri awna intunga ley migil haanga ley bilaan haanga lata ayow haanga lata waaku aniba singaabeer mar simi malsinka lugoy fariidatin wayo faradallaahu ilaahay farad weelay ama qadari lakum isin almiiraasa dhaxalkii ilaahay sin qoonday qadari fariidatan qadarow qoondayow oo min allaahi ilaahay hejihaate walan wal ilaahay ha qoondayo waa laki leeyay ina allaha ilaahay kaana way bahaadee caliiman bikhalqihi uunjay ilaahagii kicilmi leho xakiiman maamul wanaagsan fii maa dabbarahu lahum wali adoomanka maamulyo ilaahay waana san maamulya laleeyay aayadan marka may ka baranayhin asal iyo farac awlaad iyo waalidsi walan dhaxalaayaan waay aayadan tan ayna marka meel ninka sheego doono habarii harta si inis dhaxlaan yoona fiiri walakum dadow isin way ballatiina nisfu maa taraka aswaajikum xaasiskin wali ka tabeen nisa latiin waay habartaa waa dhimiti nisa qaadadaas ameewhe in lam yakun lahunna waladun habarta haddii unug ban dhaaf adaka dhal ama lankela haka dhalo habarti adiga isqabteen xooli lahayti dhimati awlaadna male habarta hoolagijan nis adiile waa lakeli hoob unug injarna waad unuga adale ka dhalaa iyo lankale leh ka dhalaa inigee dhala layla fade ama waliya dhali wal sii dhalenna lamid lewa waliya dhali maroogi wal sii dhalen maroogan adi dhahalooyd hartagee maaha hoolagi birko adiile fain kaana lahunna waladun dhehe mar bilaamogi geeka unuga leyn adalehe keen dhalaa iyo harta kale leh ka dhalaab falakum rubuc afarka meel meelayo afar meelooda la kuwale meelo qaas nasiibkii heerad ogda hoday nasaha ay ogda hadda rubac way waha yaraay mimaa taragna bilaanto walay ka tabeen rubac wallatiin wa min bacdi wasiyatin dardaaran oo yuusiina biha bilaanto dardaaramin markii la furiyo kabaad yaa maaragtay bacdalmoodka surudku maaragtay masaajidku halinka dhisay ama ceelku halinka goday surudkii la kabiyey markaasu marka la dhaalo aw daynin min bacdi qadaa'i daynin deen markii la gudo ka bacd ama deenga laka lahaya islaanta deentiya la gude ka bacda dhahal markaas wa walahunna bilaantiyoona may leyiine alrubuucu afar kimeel meelad layiin way mimaa taraktum wali isinka tabteen furacya layiin way ameew in lam yakun lakum waladun haddii isin unug sinka sugnaan minhunna oo min gayrihinna adii dhamitigeed mishilanglanka daraw mala ogda bilangleyma dhimidaaso dogiiba isdaleehaygeeka jiifiday dhimidi habartii furacya lata ameew haddii lanka unug unlahay unug isu dhali ama wal sii dhaleen haddii unroogno unugaasay habarta tan laakiin dhalaa habar kale laakiin dhalaa walaada dhali layla fade migil bilan walba hadan iyo walaada sii dhalay migil ada dhali wal sii dhalay mar walaada dhali wal sii dhalay mar mayl fade migil ada dhali wal sii dhalay inni hadan gabar ada dhali wal dhalay ana shaqo miskiliidin gabarta ada dhali lay wal kiile ogda fa in kaana lakum waladun ee marta haddii isin unugsiin sugnaada falahunna bilaanti asumunu sidsiyeedka meel meelowa layin wa mimaa taraktum wala isin ka tabteen hijeey sumunga kilayin wa madalan laga dhimidi wayba dhaafay owlaad iyo habarkii isu qabay unug ada dhali farac waaris ee meele ma rooga unug ada kii abtirsidaw ama adiiba dhali oo waaris ee wal dhahlawa adduunka rooga ma aha habarta way qaadadaase tumun walha yaray walaaje siyeed meelo la koolay meelowa la towa haddii saddex habrood afar habrood haddii unug ada dhali boob ifkarooga tumunkaas la isla galnyaysadaayan mima taraktum min bacdi wasiyatin dardaaran oo tuusuuna biha isin dardaarinteen ka bacd aw daynin min bacdi qadaa'i daynin deen gudowje ka bacd yamay layiina tununkaasay layiin wa wain kaana rajulun qof haddii haado qofkaasoo yuurasu la dhaxlaawo kalaalatan dhaxal naceeb haddii haado way kalaalada macnaha laa waalida lahu walaa walada way dhaxal naceeba leedahay aniga dad ada ka dhahlaayo waana dhahal ada anfadaana laka dhahlaw matalan unug ada dhali hoob ada rooga heblow dhahalna ee walba dhaafaya lere ogda dhahal dhahal lay laakiin kan ada dhali naftiiska dhahalo haylay aawkeeda ka dhali ka dhahalo haylay laakiin kan walaalka la neebiye matalan aawka mirooga unug ada dhali mirooga adigi walka dhahalohay ay ka dhahalohay kalaalay lakeerey walaanyogaa ka dhahalooya unri dadkan meeraan hebel dhahala nagaday landamidii dhanba dhahal ee sheekhay sid kan unuji dhahalahayo dhahal usu fadaawa la dhahalohayo kan walaalka dhahalahayona dhahal usu anfadaano marka kalaala tan meeraase dhahal naceeba leta dhahal ada neebto haddii laka dhahalow la nagada yani aawka i unuga ma-e walaala ka dhahalohayo kuqobataysa la weelaw ma leh aw imraatun bilaamay bilaamaytaasoo tuuratu la dhahalow kalaalatan kalaala haddii nagata walahu walilmawruusi kan la dhahalo haayona akhun liyi walaal iyo wa ukhtun walaalo oo min ummin aadi iska iiwa ya aday unug ada dhali ifka ma rooga asalkaana ma rooga maykin rooga gabarto adiga aada iska etin ama kuriiko aada iska etin falikulli waaxidin ka laarag waa minhumaa lamaadiyo kamid ah asudusu sudusa leeyo mimaa taraka miidka wala katabaya walaalka aada iska etin haliinka hoobiyi hoolagi limeela lankaweele meelo usi gaade wala kala asaba kala lambi fainkaanu haddii haadan walaanyo yoo e oo aada aada iska etiin aktarahaani ka badan min daalika haliinku haddii ka badan yihin lama kuri ama lama gabdhood ada aada iska etin aroogan ma aha fahum shurakaau may wadaagsadayana shirka keena isla galnyaysadayana ثلثي ثلثي شركك ايوه هذه دمتي لما كوري هذا عاد اسكيتين الروما اما لما قبلوا هذا عاد لا اسكيتين او مسكين عاد لا اسكيتين ولا يكسي دمير لك ويله هل ميل لما من قبلوا ذاك قاضايا ولي حتى كوري الجبر هدي ايين ثلثي يبقى قاضايا وانا نسكل دوضايا للذكر مثل هذه الانثيين مجرتتان معنى قبرتو يكوريكو هذا عاد كي لأ iyo ruugan maaha xoolay kasadi meela la koole meeloyo qaadadaayaan higal la seedeen walaajo naskalay dhowdaayan jimaysidaay meeraw aniiba migil ee lidakari mitlu hadil unsayeyn yal eray aniada anikoo badsadee ma era kor sababtoo e adi yeeba naaslay basinsheeni migil maka jaroo meela lankun miidka adiya naas hala nuugnis adee maka dhaxloytana aayowlay basinsheentay mayka badsadaad walaayin shal qaadadaas fahum shurakaa u fi sulusi shirkileewa suludkaasa wadaagsadaa من بعد وصية من بعد تنفيذ وصية دردار في اليوم كبعد دردار كاسو يوصي بها ميت كدردار مي لكن ورد لحلال لكلي ورد دردار كيل بيو آه بعد الموت كي ها ولا سي سي سهل إن ويرو يري ولا يلي بيو تقل جي مركز الله دحليو أو دين من بعدك الله دين دين قدوج كبار أما ميت كي دين بالك الله هبلا تمري ها أنتم هؤلاء كفراي هل يسوي بالله لا ولا هو ولا دين تلو قدوج كبعد ويدحل غير مضار حاله سيكي دقبه وغير ينو اس الدردار دردار تسلف ليا ويبوا الدردار او دبه اس صوبي هو بنهاينو حدي دردار لغويه ميدك دردار مي هو بعت ولف ليا ولا مات حولغي بعد الموت كي ماري سد ميلو هلك ويلو لما ميلو مساجد هلين كدساري ما هل سلوس لي بالهايت سلوس لي بدردارن كلايت suluuska badan la dardaarimo ama lama nus halka weelo nusku hal dhiibo eri malka weelowtaas leew raalaha warile dardaartasay dhib way dhibna mal fuliyaw hayra mudaarin xaalu is ay dardaartasay kii dad ka dhiba weeriyo waaba dardaar dhibba eta mal fuliyaw macna wasiyatan dardaaranga ilaahay siin dardaarmi dardaarankaasoo min allaahi eebbi weyne hejehaade walaun dhown dardaar ilaahayow laki siwal an dhahalsiyo wa wallaahu ilaaheey caliimun allihii ogaal badanwu bimaa dabbarahu likhalqihi khalqijii waliismaamulay oo min alfaraa'idi dhaxaltooyadun ewa xaliimun allihii dulqaad badan wa bitaakhiiri alcuquubati cuquubada dibdhigowshee caman khaalafahu lanka ilaahay amarjii khilaafi wa hada dhaxalka adiib arad hadwiim arada tagaan badana si ilaahay eray mal weelahay bilaanta qoorta lanka surumuhay awlaadin yaryar mada birjo walaasha walkadho dhowde walmal siyohay wadaalika waa ku dadka isku socdan xaliimnimada ilaahay wa وخصت السنة سنة نبه ما يخصستي توريثا من ذكر دتك هذا الله شاك دحل سينتيو بمن ليس في مانع لن والدحلك كريبو انك سفاي سنانو دتك هذا الله شاك او ام من قتل دل اه مثلا او كا دلي ما دحل اسولك لي او اختلاف الدين اسكو الدين بمهيدن او كا دمد مسلم ادين كريستان ايت ما دحل اسكو الدين بمهيدن فيريات اما او رجن ادومنما او كا دمدي adayna odoon baa ito walki leey muddo baa ito walki leey ma dhaxlaas awqa marka dadku hadii leey walaal dhaxlaayan habartihaanga qaadaad nuga haanga qaadee lileye hadii dhaatilan haayna dadan dilna ama ikhtilaafu diin diinto ina khilaafsanaayo ama odoonnimo walaagaas in la jarna markaasu marka wala dhaxlawa laakiin asbaabawan hooban la hela maydlankasay mawaanic ulirfiya lere waxyaabahii dhaxalka manciyaya lere intun hooban la hela dhaxal ma jaro أنتمينك هذا عشر التفسير القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته